maskax iyo aqoon ma ka maaranta
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada wararka qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya ciidamada amniga oo toogasho ku dilay ruux doonayay in degmada yaakshid uu ku aaso miino si bulshada ku nool degmadaasi uu u dhibaatayo waxaad sidoo kale aad maqli doontaan ciidanka xoogga dalka ayaa howlgallo ballaaran waxay ka wadaan ee deegaanada jubbooyinka iyadoo ciidamada gacanta ay shalay ay ku dhigeen ee deegaanka janaaye cabdalla oo lixdan kilomitir u jirta magaalada kismaayo qodobadaasi waxaynu ku soo kordhaya barnaamijka faaqidaada wararka aad ku maqli doontaan mar kale kusoo dhawaada
cidahoodu wuxuu yahay
aan ku bilaabay barnaamijka ee ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo ballaaran waxa ay ka wadaan deegaanada jubbooyinka iyadoo ciidanka ee gacanta ay shalay ay ku dhigeen deegaanka janaaye cabdalla oo lixdan kilomitir u jirta magaalada kismaayo waxaa arrimahaasi ee qadka telefoonka si toosa ugu jira oo inoo faahfaahin doona aadan maxamed salaad aadan ee bal kusoo dhawow ee howlgallada socda ee iyo deegaanada laga wado
Een, aad baad umahadsan tahay deegaanka janaac cabdalle oo galbeed magaalada kismaayo lixdan kilomitir kaga beegan sidaad sheegtay waxaa ee afar labaatankii saac ee ugu dambeeyey ka jiray ee howlgal aad u xoogan oo ay wadaan ciidamada daraawiishta iyo kuwa xooga dalka taliska afartan saxaad iyo sidoo kale ciidanka danab oo iskaashanaya Een, aroornimadii hore ee shalay subax ay ahayd markii ay la wareegeen deegaankaasi ilaa shalay oo dhan ilaa xalay waxaa ka soconayay baaritaano iyo howlgal Een, sidoo kale ciidamadu waxa ay soo saareen miinooyin aad u tiro badan oo ay kooxda al-shabaab ay ku aaseen een, wadooyinka bartamaha deegaankaasi iyo sidoo kale hareeraheedaba ciidamadu waxay ku guulaysan inay miinooyinkaasi soo saaraan sidoo kale ciidamadu waxay gacanta ku dhigeen gaari waxyaabaha qarxaa laga soo buuxiyey oo ay kooxda ee, magaalada uga dhex tageen si dadka deegaankaasi ku nool ay ugu waxyeeloobaan Een, waxaa sidoo kale xusid mudan in al-shabaab ay burburiyeen ceel biyoodkii ku yaala deegaankaas oo dadka shacabka ah ee tuuladaasi ku nool ay biyaha ka cabi jireen Een, waxaana ay ku xidheen miino iyagoo gebi ahaanba ceelkaasi ee duugay marka wa- xaaladdu hadda aad bay u degan tahay saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee deegaankaas gaaray waxay inoo xaqiijiyeen in hadda ay wadaan qorshe dadka deegaanka ay biyo ay ugu raadinayaan oo ceelkaasi dib loogu hagaajinayo maadaama dadka rayidka aanay haysan goob ay biyo ka cabaan marka sidoo kale waxa ay wadaan een, baaritaano la xidhiira sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka deegaankaasi sidaan ognahayba janaac cabdalle waxay ahayd bar control oo al-shabaab inta badan jubbooyinka meelaha ugu badan ee dhaqaalaha ee ugu waaweyn uu kasoo galo tusaale ahaan marka ay magaalada kismaayo ka baxaan gaadiidka ganacsiga ee kuwa sokorta u sida dhinaca xuduudda kenya oo kale ee kuwa degmooyinka kale ilaa gado baabuurta aada ayaa mari jirtay waddadaas oo marina u ahayd halkii inatree ayaa laga qaadi jiray lacag gaaraysa laba kun oo dollar Een, marka baabuurta kalena sidoo kale lacago fara badan ayaa laga qaadi jiray waxaasoo dhan meesha ayay ka bixi doonaan Een, waxaana la tilmaamay in qorshaha uu ahaa in een, awoodda iyo dhaqaalaha al-shabaab ee deegaankaasi ay ku lahayd hoos loo dhigo iyadoona hadda deegaankaasi ciidamadu ay ka samaysteen fariisin aad u weyn oo la doonayo in saldhigga ee military deegaankaas laga sameeyo si markaasi ee loo yareeyo awoodda iyo sidoo kale isu socodka ama dhaqdhaqaaqa kooxdaasi sidoo kale waxaa xusid mudan sida saraakiisha ay noo sheegeen jamac cabdal waxa- waxay ahayd halka keliya ay isaga kala gooshaan een, marka shabaabka ay ka imaanayaan badamadow ama dhulka hawdka ah ee galbeedka magaalada kismaayo iyo deegaanada kale ee dhulka beeraha marka hadda waxaa aad u adkaan doonta inay u kala gooshaan waddooyinkaasi oo meel muhiim ah oo istiraatiiji ah ciidamada hadda ay gacanta ku dhigeen oo ay aad u adkaan doonto in ay isaga kala gudbaan waddooyinkaasi iyagoo gaadiidkooda wata marka een, howlgalka noocaas ayuu ahaa welina saraakiisha waxay inoo sheegeen in ay sii wadayaan si loo xaqiijiyo nabadgelyada guud ahaan ee la ysuguna furo waddada ee xiriirisa kismaayo iyo afmadow ilaa deegaanka qooqaani
aad iyo aad baad mahadsan tahay aadan maxamed salaad wariyaha warbaahinta qaranka ee nooga soo warba ayuu ahaa ee gobolka shabeellaha hoosena waxaa ka socda howlgallo ay ciidamada ee kumaandoska danab ay ka wadaan oo ay lagu bacsanayo ee haraadiga maleeshiyaadka kooxda argagixisada al-shabaab hase ahaatee ee ciidamada amniga ayaa toogasho ku dilay ruux doonayay in degmada yaakshiid uu ku aaso miino si bulshada ku nool degmadaasi uu ugu dhibaateeyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada yaakshid cabdulaahi shiilow ayaa sheegay in ciidamada amniga ay toogteen ruux doonayay in miino uu ku aaso waddo muhiim ah oo ay isticmaalaan bulshada iyo mas-uuliyiinta dowladda iyo ciidamada oo ku taala degmada yakshid ee gobolka banaadir halka laba ka mid ahna ay baxsadeen mar uu arrimahaas uu ka hadla wuxuu yidhi waaan waa mahadsan tahay idaacadda reediyo muqdisho iyo maamulkeeda iyo shaqaalaheeda dhammaan marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xalay sagaal saac iyo barar abaaro wakti ay ku aadan tahay ayaa waxaan noo suuro gashay oo si gaara ciidamada ilaalada shacabkeena oo sugidda u suuro gashay inay maxaan ku yidhaahdaa haleelaan saddex nin oo dee doonaysay inay miino ku aasaan waddo halbowlow ah maamulka degmada iyo ciidamadu ay si fiican u isticmaalaan waxaa ilaahay nagu madhaystay ama noo suurageliyey mid ka mid a raggii nabadiidka oo xambaarsan miinooyinkii iyo rimuudkii in meesha uu ku dhinto laba ka mid a raggii kalena ay baxsadaan marka sidaasay wax u dhaceen waxaan marka marsiinaynaa brocesskii lagu yaqaanay haddii ay dhacdo dhacdo in la marsiiyo wax kale oo jira ma jiraan oo dhibaato ah waayahay degmada yaakshiid halkee ayay ka doonayeen inay miinada ka aasaan maadaama degmada yaakshiid ay tahay degmo aada u ballaaran
waddo weyn oo ku taalla sudbaxaad gaar ahaan garoon weyn oo la dhihi jiray exterman aadan maxaan ku idhahdaa saldhigga degmada yaakshiid laakiin dhanka waaxda hooseed ama suqbacaad ah ayay rabeen inay ku aasaan si ay u beegsadaan mas-uuliyiinta iyo maamulka iyo saraakiisha isticmaasho waddadaas
waayahay miyay hubeysnaayeen waxaa tidhi waxa ay israsaaseen dhex martay ciidamada ammaanka oo ninkaana israsaaseyn ayuu ku dhintay miyay hubeysnaayeen saddexda dhagarqabe ee doonayay dabcan dabcan dabcan way hubeysnaayeen sooladay wateen rasaaseyn ayaa dhacday weliba muddo dhowr daqiiqaa socotay kadibna ciidamada ilaalada shacabka ee nabad sugidda oo runtii ku ammaanan inay shaqo badan ka qabteen degmada yaakshi ayaa ku guulaystay inay halkaas dhigaan ninkaas nabadiidka ah nasiib darrana labadii kale ay naga baxsatay laakiin waan ku daba joognaa biidnillahi ilkariim maxuuraan ayaad hesheen raggan inay meesha ku aasayeen miinada maadaama xilli dambe ay ahayd oo howlgalkaas ay ciidamadu sameeyeen
si wanaagsan ciidamada nabad sugidda sidaa ka warqabtoa waxay leeyihiin ciidamo oo wardoon ah iyo rag operationska qaabilsan ama hawsha fuliya markii ay marka iyagaa xogta helay markay heleen kadibna raggii loogu talagalay inay fuliyaan ayaa fuliyey
waayahay hadda mid ninka dhintay oo aad toogateen oo miinada dooni inuu aaso meedkiisa miyaa la asturay
broseskii la marsiin jiray booliska iyo c i d da ayaan marsiinaynaa kadibna waan asturaynaa insha allahu tabaaraka watacaala waan waayahay ugu guda jirnaa shaqadii guud ahaan ka waran ammaanka guud ee degmada
walaal ammaanka guud ee degmada aada buu u fiican yahay dadka ku shaqada leh ee taliyaha saldhigga iyo ciidamada ilaalada shacabka iyo guud ahaan nabad sugidda runtii waxay ka qabteen maalmihii ugu dambeeyey bilooyinkii ugu dambeeyey ba shaqo badan waxyaalaha harharay iyo caqabadaha yaryaroo noo dhimana insha allahu tabaaraka watacaala waxaan rajaynaynaa inay dhammaadaan yaaqshiidna ay noqoto degmo nabad ah dul la yidhahdo laga sifeeyo cadow meelo ka mida degmada ee guddoomiye sidaan ka warqabno ee, waxaa aada looga cawdaa een, kooxo hubeysan oo een, dhac u geysta mootobajaajka dadka saaran iyo mootooyinka intaba iyo xaafadaha qaarkoodba arrimahaas maxaad ka qabateen ilaa iyo haatan waagii hore walaal waa jiri jireen waa run shacabku dhibaato badan ay qabeen Eh, telefoonada waxaa suuragal ahayd in dadku ay kasoo tagaan guryahooda uga soo tagaan laakiin hadda alxamdulilah bilooyinkii ugu dambeeyey cid kasta oo rabta inay caddeyn u hesho waa noo imaan kartaa bilooyinkii ugu dambeeyey weliba gaar ahaan bishii ugu dambeeyey waxaan qabanay shaqo badan dadku hadda lix saac toddoba saac habeennimo siddeed saac habeennimo waxay ku soco karaan sinamada ayagoo aan wax cabsi iyo baqdin aan qabin
bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo
qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka faaqidaada wararka ayaan isla soo gaarnay ee gobolka shabeellaha hoosena waxaa ka socda howlgallo markaasi ee lagu bacsanayo mar- ee maleeshiyaadka kooxda argixisada ee al-shabaab ee iyadoo ciidamada ay markaasina intaay howlgalka ay ku guda jireen ay burburiyeen ee xarumo oo ay shabaabku ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha hoose ay ku dhibaatay jireen dadka ee shacabka ah ee waxaa arrimahaas oo idilba la socda oo stuudiyahana igula sugan ee sid cumar sheekh ismaaciil ee sid cumar ee bal faahfaahin naga- naga sii aad baad u mahadsan tahay axmed cumar n sida aan la soconno axmedow n gobolka shabeellaha hoose iyo guud ahaan gobollada dalka waxaa ee, isbuucyadii lasoo dhaafay ama toddobaadyadii u dambeeyey ka socday howlgallo ballaaran oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ay ka fulinayeen halkaas oo ay ku ceyrsanayeen maleeshiyaadka ee, nabaddiidka argagixisada al-shabaab n waxaa ugu dambeeyey howlgallo kala duwan oo xalay ilaa shalay ka dhacay n gobolka shabeellaha hoose n oo ciidanka xoogga dalka ee soomaaliyeed gaar ahaan kuwa kumaandooska danab ay ka fuliyeen n deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose n ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ururka afraad guutada lix iyo tobanaad ee kumaandooska danab ayaa howlgallo ka sameeyey ee deegaanka leego ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidanka kumaandooska danab ayaa intii ay ku guda jireen n howlgalka waxay gacanta kusoo dhigeen axmedow n maleeshiyaad ka tirsan argixisada al-shabaab xilli ay eh, ku guda jireen n dhakridda ummadda soomaaliyeed oo ay doonayeen inay qaraxyo ay halkaasi ku aasaan n sidoo kalena ay dhibaateeyaan dadka reer guuraaga oo oo waa- oo maarkin oo baadiyaha Mhm, degan oo miyiga.
xoola dhaqatada miyiga n marka sidoo kale n ciidanka kumaandooska ee danab ayaa waxay wadaan n ay gobollada dalka gaar ahaan n gobolka shabeellaha hoose iyo gobolka n n mudug oo aad ogtahay n maalmihii ugu dambeeyey in dadka deegaanku ay m- kula dagaalamayeen maleeshiyaadka argixisada al-shabaab oo ugu dambeeyey deegaanka shabeellow oo- Shabeellow.
oo oo- oo toddobaadyo dhowr toddobaad oo dagaalo ay ka socdeen soo nonoqday oo argixisada jab xoogan lagu gaarsiiyey oo dadka deegaankuna ay aad isku abaabuleen si ay uga hortagaan eh, maleeshiyaadka argixisada al-shabaab oo dhagartu een, dhagartooda oo dhac iyo boob iyo baad een, een, iskugu jiro lacago iyo xoolo iyo xitaa inay qafaashaan een, caruurta yareed si ay dagaalka u qayb qaataan oo ay dagaalada u geliyaan oo ay qalbiga uga xadaan doonayay marka een, axmed oo guud ahaan een, gobollada dalka horta howlgallo ballaaran ayay ciidamadu ka wadaan Een, sidoo kale een, ciidanka dowladda ee, federaalka soomaaliya ee xoogga dalka een, ayaa een, waxay sidoo kale gacanta ku dhigeen een, rag doonayay inay qaraxyo ku aasaan een, inta udhexaysa sabiid iyo caanoole wadada dheer ee xidhiidhiso een, deegaankaas ee gobolka shabeellaha hoose howlgal gaar ah oo een, een, shalay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka sameeyeen een, deegaanka sabiid iyo caanoole ee, ama deegaanada aan idhaahdee ee gobolka shabeellaha hoose ayay ciidamadu ku qabteen laba nin oo ka tirsan maleeshiyaadka argixisada al-shabaab een, xilli ay miino ku aasayeen een, waddadaasi xiriirisa een, deegaanadaasi een, axmedow labada ruux ee la qabtay ayaa waxaa een, ku socda sida een, laamaha ammaanku ay sheegeen ama een, taliska hogaaminaya howlgalkaasi een, baaritaano een, la xiriira faladimbiyeedka gacanta iyagu ku haya lagu soo qabtay een, maadaama ay een, dalku uu leeyahay shuruuc dowladna uu leeyahay een, ciidanku macnaha waxay u gudbiyeen laamaha ammaanka waxay u gudbiyeen een, si dadkaani een, ilaa Baaris heer loo- maxkamadeed loo gaarsiiyo baaris dhab macnaha een, ciidanka ciidanka qaranka soomaaliyeed macnaha waxay u taagan yihiin oo sharciga iyagoo ilaalinayo in een, dadkii sharciga marsiin iyagoo faladimeed gacanta ku jiro haddana lagu qabtay haddana in maxkamadii la la horgeeyo sharciga dalka ee, si daahfuran ee, oo aan macnaha aan la- ahayn ho- sida maleeshiyaad loo dhaqmo ma aha macnaha waa si daahfuran ay la horgeeya maxkamadihii Een, saraakiisha xoogga dalka ee aagaasi ku sugan ayaa warbaahinta qaranka u sheegay axmedow inay eh, sii socon doonaan howlgallada een, lagu beegsanayo maleeshiyaadka argixisada al-shabaab een, si meesha looga saaro een, ficilada guracan ee shacabka soomaaliyeed ee dhibaatada xoogan ay u geysanayaan Een, axmedow tan iyo eh, markii ciidanka dowladda soomaaliya ay la wareegeen deegaanada sabiid iyo caanoo leh horaantii een, sanadkii waxaa meesha ka baxay een, qaraxyadii maleeshiyadu ay kusoo farsamayn jirtay een, gobolka shabeellaha hoose een, ee gaadiidka inta kusoo rartay muqdisho iyo qaraxyada uga geysan jirtay ciidamadu aad ay u faajigan yihiin een, waxaa laga hortegay waxaa- waxaa la xoreeyay wad- sida la socoto deegaano fara badan oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan oo degmooyin ay ka mid yihiin oo argixisada al-shabaab ay een, qaraxyada kusoo samayn jireen gawaari ay kusoo rari jireen ay wadadan kusoo beegsan jireen Eh, sidaa la socoto marka waxaa howlgalladaasi ballaaran waxay ka socdaan guud ahaan dalka oo een, sida wararka hadda aad ku baahinaysay ah, waxaa ka mid ahay howlgalkii een, ugu dambeeyey asna shalay ka dhacay een, Janaac eh, Cabdulle.
deegaanka janaac cabdalle ee gobolka jubbada hoose Mhm.
oo lixdan kilomitr dhanka galbeed kaga beegan een, magaalada kismaayo Mhm.
een, xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka jubbaland marka axmedow een, howlgalladu gebi ahaan waxay ka socdaan goboladaasi sidoo kale gobolka eh, shabeellaha dhexe ka maqna gu- een, een, een, qayb ka mida amba urur ka mid ah een, een, ciidanka danab ayaa dhawaan waxay gaareen magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle Een, waxay uga soo gudbeen deegaano kala duwan si ee, oo halkaas een, ee, oo ay ku dhuumaalaysanayeen kaaga dhow yihiin ama ku dhuumaalaysanayaan maleeshiyaadka argixisada al-shabaab Een, sida ay sheegeen saraakiishaasna waxay ku tala jiraan macnaha in een, ay gacanta een, cadowga argixisada al-shabaab ay ka saaraan een, maleeshiyaadkaasi halkaasi ku dhuumaalaysanaya oo dhibaatada way iyo ku haya shacabka soomaaliyeed way aad iyo aad baad umaadsan tahay ee, waryaheena ee, warbaahinta qaranka ee, said cumar oo inoo dulmarayay ee, howlgallada ka socda gobolada dalka soomaaliya
madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
guud ahaan intaas ayaanu kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada wararka intaa barnaamij ka lamid a ku kulmi doono waxaan idinka tegaynaa sidaasyo nabadgelyo iyo ujeedada jawaabahan mayaada micnuhu